إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه يقين ها. أما بعد إن شاء الله isla fiirsada waraqaha waxaynu ku soo jirnay oonu ka soo hadlaynay axkaamtii la xiriirtay gabadha muslimadda ah waa muxaadaradii afraad ee la xiriirta axkaamu mar'ati lmuslima waxaa noo soo dameeyey oo aynu ka soo hadalnay xilliga guurku dhacayo iyo wixii axkaamuhu la soo xiriirta waxaynu insha allahu tacala maanta ka hadlaynaa axkaamu dhihaar waxaa loo yaqaan axkaamu dhihaar waxa weeye axkaamta la xiriirta ninku markuu haweenadiisa ku yidhaahdo hooyadaba iga tahay nacam kan u korreeya haa ninku markuu ku yidhahdo haweenadiisa ku yidhaahdo hooyadabaa iga tahay maxaa axkaama ku soo aroortay ama walaashay baa iga tahay ama habrartay baa iga tahay qof isaga la xidhiira culummadu islaamku waxay u dejiyeen baabab gaar u ah oo looga hadlo axkaamta arrinka isaga la xidhiirta waxaana la yidhahdaa dhihaar baa la yidhahdaa sida qur-aanku na tusay arrinka isaga ah saynu sheegnayna waxa weeye marka ninku iska xaaraantimeeyo iska reebo haweentiisa isagoo odhanaya anta calaya ka dahri ummi adigu hooyaday baa iga tahay aw ukhti ama walaashay baa iga tahay ama cid kale oo yacni ay xaaraan ka tahay inuu nikaaxsado inuu haweenaydiisa ku matelo wayna dhacdaa runtii in dihaarka la sameeyo kama in axka in dihaarka la sameeyo oo ninku haweenaydiisa ku yidhaahdo hooyadaba iga tahay wax badan oo dha way dhacdaa waxaa laga yaaba marka inaan la aqoon axkaamta la xiriirta oo qofku isla markiiba soo noqdo oo gurigiis kusoo laabto oo hawshiis hore ka wato laakiin axkaam u gaara baa jirta oo kitaabka iyo sunnaduba ay noo sheegeen oo la doonayo qof waliba inuu barto marka u horreysa xukunkiisa muxuu yahay xukunkiisu ma xalaalba ma xaaraanba ma mubaaxba mustaxabba marka u horreysa waa xaaraan weeyaan ninku inuu saas yidhaahdo haweenadiisa ku yidhaahdo hooyaday baa iga tahay ama walaashay baa iga tahay waa xaaraan weeyaan ilaahay subxaanahu wa tacala qur-aankiisa waxa uu ku leeyahay aladiina yudaahiruuna minkum min nisaa'ihim maa huna ummahaatihim in ummahaatuhum ila allaa'i waladnahum wa inahum layaquuluuna munkaran min alqowli wazuura aayaddaasi allah subxaanahu wa tacala waxa uu ku tilmaamay oo kaga hadlay oo leeyahay ragga haweenkooda dihaarka ku samaynaya oo hooyaday baa iga tahay oo kale odhanaya ma aha horta haweenkooda hooyooyinkoodii ma aha waxayna ku hadlayaanba allah subxaanahu wa tacala leeyahay ninka arrinkaas samaynaya oo haweentiisii kuleh hooyada baa iga tahay ama walaasha baa iga tahay allah subxaanahu wa tacala wuxuu leeyahay wa inahum layaquuluuna munkaran min alqowli wazuura yacni waxay ku hadlayaan kalaam faashi faaxish ah oo baatil ah waxay leeyihiin hadal xun bay ku hadlayaan hadalkaasoo wuxuu yahay hadal aan sharciga lagu aqoon oo baatila bay ku hadlayaan bal huwa kadibun baxt bal iska baddaa inuu faaxish ka leeyahay waa been socoto weeyaan waana arrin aada iyo aada xaaraam u ah wa maca daalika baa la xaaraantimeeyey qofka hadduu haweenaydiisa ku yidhaahdo hooyaday baa iga tahay ama walaashay baa iga tahay in haweenaydiisa uusan u dhowaan karin ilaa uu la yimaado axkaamta aynu ka hadli doonno oo qur-aanku iyo sunnada nebiga aleyh isalaatu wasalaam u jidayeen dihaarkani wuu dhici jiray xilligii jaahiliyada nebiga caleyhi isalaatu wasalaam ka hor way samayn jireen oo ninku haweenaydiisu odhan jiray anta calaya ka dahri ummi hooyadayba dhabarkeedii baa iga tahay laakiin furriin buu ahaan jiray oo ninku markuu haweenaysa saa ku yidhaahdo waxay ahaan jirtay furriin haweentaasaasay uga tegi jirtay ninkaas dib damba kuma soo noqon jirin falamaa jaa alislaamu ankarahu marka islaamku yimi arrinkaa isaga ahi wuu ankiray in laga dhigo dalaaq laga dhigo ama furriin laga dhigo waxaana loo ictibaariyey inay tahay ymi dhaar la doonayo in laga kafaara qaato qofka waxaa la doonayaa hadduu arrinkaas sameeyo inuu ka kafaara qaato waxaa kale oo la xarimay oo xaaraam ah marba haddii ninku uu yidhaahdo gabadhii hooyadaba iga taha yidhaahdo inuu ku soo noqdo haweentii oo sidii markii hore ula dhaqmi jira ula dhaqmo ilaa uu la yimaado kafaarada aynu ka hadli doono oo qur-aankana ku sugan nebiga calayhi isalaatu wasalaamna ku sugan qur-aanku waxa uu leeyahay wاladiina yudaahiruuna min nisaa'ihim huma yacuuduuna lima qaaluu fataxriiru raqabatin min qabli an yatamaasaa allah subxaana wa tacala wuxuu leeyahay inta aanay isu oga isu imaan ninka haweenadiisa odhanaya hooyada baa iga tahay ama walaasha baa iga tahay waxaa la doonayaa oo raba inuu ku noqdo waxaa la rabaa inuu qoor soo xoreeyo qof addoono la haysto inuu soo xoreeyo min qabli an yatamaasaa inta aanu haweenta u tegin inta aanu u tegin haweentiisii waxaa la rabaa inuu qoor xoreeyo waanu ka hadli doonnaa qoorta la xoreynayo waxay tahay haddii qoorta la waayo qoor waxaa la yihahda qof addoono ah oo oo qof addoonsanayo oo weliba mu'min ah oo qof addoonsi u haysto inuu ka soo furto xilligaa nebiga calayhi isalaatu wasalaamna way jirtay dee axkaamteedu mutawafir bay ku tahay kitaabka iyo sunnada marka laga hadlayo addoommada la xoreynayo wixii la xidhiira marka allah subxaana wa tacala wuxuu leeyahay kuwa haweenkooda yacni dihaarka ku samaynaya oo ka soo qaadaya hooyadood oo odhanaya hooyaday baa iga tahay ama walaasha baa iga tahay ama qof kale oo xaaraan ka ah inuu nikaaxsado ku matalayo xaaskiisa qofka isagaha inta uusan haweentiisii la kulmin waxaa la doonayaa inuu qoor xoreeyo ma nebiga calayhi isalaatu wasalaam haweeney baa u timi nin baa u yimi oo weydiiyey arrinkaas sameeyey markaasuu wuxuu ku yidhi nebiga calayhi isalaatu wasalaam ha u dhowaanin xataa tafcala maa amaraka allahu bihi ilaahay subxaana wa tacala waxa uu ku amray ha u dhowaanin marka waa xaaraan weeye haweentu hadday maqasho ninkeeda inuu saas yidhaahdo waa inaad barata axkaamta ku soo aroortay oo ay tidhaahdaa ilaa aad la timaado waxyaala ilaahay subxaana wa tacaala kaga hadlay oo yacni kafaarada ah inaad la timaado mooye lasu soo dhowaan maayo marka nebiga alay isalaatu wasalaam wuxuu ku yidhi ninkaas ha u dhowaanin haweentaada ilaa aad soo kafaaro qaadato marka waxaa laasim ku noqonayo qofkii dihaarka sameeyey ninkii dihaarka sameeyey waxaa laasim ku noqonaya haddii uu rabo haweentiisa inuu ku u noqdo oo u tago inuu kafaarada bixiyo marka hore sababta alla subxana wa tacala saynu tilmaana wuxuu leeyahy fataxriiru raqabati min qabli an yatamaasaa inta aadan u tegin oo u galmoonin waxaa la doonayaa in aad bixiso ee kafaarad u horayso ah inaad qoor xorayso marka allah subxaana wa tacala wuxuu leey dalikum tuucaduuna bihi arrinkaasaa laydinku waaninaya oo ilaahay subxaana wa tacala baa idinku waaninaya wallahu bima tacmaluuna khabiir ilahay subxaana wa tacala waxaad samaynaysaan uu ogyahay naam waa soo wadaa in sha allahu tacala meesha looga qiyaas qaatay iyo in sha allah tacala ka hadli doonaa marka allah subxaana wa tacala wuxuu leey faman lam yajid fasiyaamu shahrayni mutataabicayni min qabli an yatamaasaa allah subxaana wa tacala wuxuu leeyahy faman lam yajid qofkii aan haysan qoortaa la xoreynayo sida maanta aanu joogno oo kale addoommo la haysta meel ku garan mayno runtii oo la haysto oo la addoonsado qofkii markii aan garanayn aan haysan qoorta uu xoreeyo oo ama awooddeedii aan lahayn ama marka iyadahay addoontii aynu joogin allah subxaana wa tacala wuxuu leeyahay fa siyaamu shahrayni mutataabicayni qofkaasi wuxuu soomayaa laba bilood oo wada xidhiir ah waa lagu ganaaxaya ninkaas maadaama uu la yimi haweentii ilaahay subxaana wa tacaala xaalaasha uga dhigay uu xaaraan ka dhigay ilaahay subxaana wa tacaala ganaaxan baa lagu soo rogay ilaa uu sameeyana ma noqonayo waxaa leeyahy fa siyaamu shahrayni mutataabicayni laba bilood oo wada socda inuu soomo weeye hadduu maanta kaba soco bil soomo oo maalin dhex geliyo afuro iyadoon cudurdaar jirin wuu soo bilaabaya lixdanka bidib uu soo bilaabaya marka waxay leedahay nacam aad iyo aad aad iyo aad waxay leedahay marka aayaddaani waxaan ina tusaysaa in sha allahu tacala inay waajib tahay waa waajib kafaarada lagu kafaaro qaadanayo laga kafaaro gudanayo dihaarka ninka aanu intaanu u tegin haweentiisa waana khasab bay ku tahay inuu bixiyo xaaraan bayna ka noqonaysaa ilaa uu soo kafaaro gudko ninku banaanku ka joogaya haweentaas waana sida culimmadu badan yihiin sidoo kale ilaahi subxaanahu wa tacala tartiib buu u sameeyey ma aha inuu ka bilaabo kii u dameeyey ama kii u dhexeeyey lakin tartiib baa la rabaa marka hore kaa samay haddii aadan kaas haysan kaa samay maalan allah subxaanahu wa tacala wuxuu qur-aankiisa ku leeyahay qoor xoray marka hore haddaadan haysan baa la yidhi lixdan miskiin baa quudinaysa waxaan leeyahay lixdan beri baa soomaysa laba bilood baa soomaysa waa isku xiriir weya waan ka hadli doona insha alla tacaala haddii aadan soomi karin awooddeeda lahayn lixdan miskiin baa quudinaysa marka wuxuu alla subxaanahu wa tacala leeyahay allah subxaanahu wa tacala markan ka soo hadalnay kuwa ku noqonaya haweenkooda waxay yidhaahdeen iyagoo dihaar sameeyey waxay samaynayaan fataxriru raqabati min qabli an yatamaasaa dalikum tuucaduuna bihi wallahu bima tacmaluuna khabiir faman lam yajid fasiyaamu shahrayni mutataabicayn qofkii aan haysan adoonta horayn karin laba bilood oo wada socdo weeye min qabli an yatamaasaa soo ma aragtaan inta aanu taaban ka hor inta aanu taaban ka hor lixdan beri baa la rabaa inuu soo soomo faman lam yastadic qofkii aan awoodin lixdankaa beri inuu soo soomana fa idcaamu sitiina miskiinan lixdan miskiin waa inuu quudiyo weeye lixdan miskiin waa inuu quudiyo quudiyo weeyaan marka ereyga allah subxaanahu wa tacala leeyahay aladiina yudaahiruuna min nisaa'ihim waxaynu ataynu tilmaana waxa weeye qofku markuu yidhaahdo hooyadee baa iga tahay uma yacuuduuna lima qaaluu kabacdii ku noqonaya haweenkii waxaa laga wadaa yuriiduuna an yujaamicuu aswaajahum haweenkoodii bay rayan ku noqdaan laakiin iyagoo aan ka yacni kafaarada la imaan ma samayn karaan marka waxa la yidhi waxaa loo shardinayaa waxaan loo shardinayaa qoorta an takuuna mu'mina waatan gabadha su-aasha weydinaysay shardi weeye bay culimmadu leeyihiin qoorta la xoranaya inay mu'min tahay mar gabadha su-aasha weydisay waxay ahayd aayaddu kuma cadda inay qoortu tahay ama addoonkaa la xoranaya ama addoonta la xoranaya inay mu'min tahay laakiin waxaa laga qiyaas qaadanayaa kafaara gudashada marka laga kafaara gudanaya qofka qofka khata u dilay qofka markuu qof dilo khata u dilo ama wax usuu la kacayn buu ku dilay ama mataqaanaa saas oo kale feer oo kawas ku tuuray buu u dhintay ba allah subxana wa tacala wuxu ley waman qatala mu'minan khata'an fataxriiru raqabatin mu'minatin qofkii yani dilo qof mu'minah u dila si kama u dila yani si khata u dila qofkaasi qoor mu'minada buu xoranaya marka culamadu waxay leeyihiin fa yuqaasu calayha kafaarata dihaar waxaa looga qiyaas qaadanaya markaa qiyaas ahaanba waxaa looga qaadanaya qofku markuu rabo inuu kafaara ka kafaaro guto markuu haweentiisa ku yidhaahdo hooyada ba iga tahay qoorta uu xeranaya marka u horeysa inay tahay qoor yani qof mu'mina meel lagu haysto weliba waxaa loo shardiyayaa sidaynu ku qoran waraaqda an takuna saliimata min alcuyuub inay qoortaa la xoranaya ama qofkaa la xoranaya ceeb oo dhan uu saliim ka yahay waa lagu ciqaabaya ninkaan isaga ah oo dembiga la yimi waxaa la rabaa qofka uu xeranaya inuusan ceeb lahayn ceeb waxaa laga wadaa inaan jirkiisu inuusan kala dhinnayn in mataqaanaa khalqigiisa uu dhammaystiran yahay kulli baa laga rabaa waxay culimmadu marka leeyihiin mathalan qofkii baa weyday qofkii baa la waayey goormo ay bannaan tahay inaad soon la timaado oo ku kafaaro gudato waxaa loo shardinayaa qofku inuu ku kafaaro guto soon marka u horeysa anlaa yaqdira cala alcitqi inuusan awoodin qof inuu soo xoreeyo mathalan ninku faqiir waxa uma haysto qofka la xoranaya toban kun weeye kaba soqad tobanka kun ma haysto markaasoo kale waxa weeye shardigaas hadduu uu qofka awood u lahayn soonku markaa aadaya thaaniyan shardiga labaadna waxa weye markuu qofku soon ku kafaar gudanayo an yasuuma shahrayni mutataabicayni saynu tilmaanay laba bilood oo wada socdo inu sooma weeye bian laa yafsila bayna ayaami asiyaami wa bayna shahrayni ila bisawmin waajibin ka sawmi ramadaan ow iftaarin waajibin waxay leeyihin qofku soonka uu soo bilaabo lixdankaa beri waa inuu xidhiiriyaa uusan kala goyn laakiin mar baa laga yaabaa inuu kala go'i karo mathalan shacbaan ba hadda bilaabanaysa berri oo kale shacbaan oo bilaabanaysa lixdan berri rabaa inaan soomo maxaa iga soo dhex galay bishii ramadaanka baa iga soo dhex gashay bishii ramadaanka waan soomayaa sida caada waan soomayaa oo soonka ramadaanka un baan soomayaa ciiddii baa ku xigta ciiddii in la soomo maaha ciiddu markay baxdo waa sii xidhiirinaya marka sidii baan usoo xidhiirinaya loogu tiri maayo taas taas taasi waajibkaada wey la isugu daraayaha bishaas intaas noqonaysaa yah waa hadduu saas ramadaan kusoo beegmo waxaa kaloo uu kala goyn karaa beley culummadu markii ay kusoo beegmato maalmaha la afuroo kale oo aan la soomi karin sida ayaamu tashriiq oo kale maalinta ciid oo kale hadday kusoo beegmato qofku waxa weeye wuu afuraya maalmahaas maruu ka baxuu sii xidhiirinaya marka way noqonaysaa markaas sababta waxa weeye waa sharci way tani yani fard lciidda maalinta ciiddaan sheegaya maalinta ciidda ayaamu tashriiq waxaa laga wadaa qofka jooga meesha la yidhaahdo nebigu wuxuu leeyahay maalmahaasi waa maalmo mataqaana akli wa sharbi buu nebigu leeyahay marka in la soomo maaha saas wey qofka xarka jooga weyaan marka haddii qof kaba soo xaju ka soo dhex gala maalan xaj baa ka soo dhex galay oo ayaamaha noocaas oo kale baa yimi qofkiisna wuu afuraya waxaa kaloo lamid a safar buu galay isagoo konton beri sooma toban beri u dhiman tahay ayuu safar dheer galay safarkuna waa waxyaalaha lagu afuro soo maaha intaa safarka ku jiro waxa way qofka isaga ahi wuu afuraya laakiin waa inuusan safarkan u yahay mid u qasdi ay ahayn oo khayaamo loo dalina yahay sidoo kale cudur baa yimi ama jirraa timi afartan beri markuu soo soomaayey ayuu ayuu jiraday oo jiro loo soomi karo ma aha wuu afuraya marka jiradu ka baxdo sii wadaaya laakiin inuu qofku isagoo konton iyo sagaal beri haddaa soo soomanayd oo ammaano iska afurtay waa soo bilaabaysaa sababta alla subxana wa tacala wuxuu leeyahay kow baa ka soo bilaabaysaa waa maalmo waxaa la rabaa inay xiriirsan yihin maalmo xiriirsan yihiin nacam waan soo wadaa iyadana shuruudaheeda waan soo wadaa shuruudaheedaan soo wadaa masha allah waxaa ka mida marka waa waxaa la doonayaa marka qofku inuu niyeysto markuu soomayo inuu soomkaa niyeysto inuu yahay midii oo kafaara gudashada ahayd marka waa kan qofkii raba inuu yani waxquudiyo oo siiyo masaakiin oo yani aan awoodin soomkii muxuu samaynaya soom ma ahayn inuu siiyo dadka masaakiinta inuu quudiyo awala marka u horeysa waxaa laga rabaa inuusan awoodin soomkii hadduu soomka awoodo masaakiin ma quudi karo si kastau lacag u haysto waa inuu soomka waa waxaa wey waa tartiib weeyaan marka u horeysa waa inuu addoon ama addoon xoreeya hadduu awoodo addoonku inuu xoreeyo ma soomi karo waa inuu xore xoreeya addoonkii markuu waayo wuu soomaya soomkii waxa weeye isagoo soomi kara isla markii waxa weye lama doonayo qofkaasi inuu maaragtay uu quudin karo addooma quudin karo shardiga labaadna waxa weeyaan qofka miskiinka ahi inuu yahay dadka masa qof miskiin oo muslima inaad siisa weeyaan shardiga saddexaadna waxa weeye qofka miskiinka ahi waa inaad siisa intii qofka uu ku dhergi karo marka su-aasha ay wediisay xaajadu waxa weeyaan ma hal mar baan wada siiyaa mise waxa weye waan kala qaybiyaa waxaan laga qiyaas qaadanaya soonka oo kale culamadu waxay leeyiin qofka markuu soonka ka kafaara gudanayo bisha ramadaanka waxaa laga yaaba qofku inuusan awoodin oo jiro oo kale oo aan laga bursan oo kale laga laga yani bogsan karin oo kale hadday ku dhacdo qofka waxaa loo baneeyay marka inuu soonkii afuro laakiin booskeeda maalin walba qof ka quudiyo waxay culamadu leeyihiin hal mar waa isugu yeeri karaa soddon qof soddon qof hal mar isugu yeeri karaa laakiin kafaaradana waa lixdan lixdan weeye lixdan qof baa mar isugu yeeri kartaa hal mar baa cunto siin kartaa ama lixdan goor oo kala duwan baa kala siin kartaa marka labadaba waxa weeye waa ku anfacaysaa laakiin waa inaan lixdan goor wax quudiso weeyaan waa in lixdan ka dhamaysa weeyaan ama lixdan qof ha noqdeen oo yani kala duwan ama hal mar meel ha isugu yimaado lixdanka mar ha isugu yimaadeen inaad saa ku quudiso weeyaan masaakiin baa lagu wadiyey lixdan masaakiin baa lagu quudi lagu yidhi arrinkan isaga ahi sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam buu ku yimi oo haween la yidhahdo khawlatu binti malik ibnu thaclaba radia allahu tacala canha waa haweenta ay aayaadkan kusoo degeen waxay leedahay daahara minii aws ibni samit waxaa yani iga daahar iga sameeyey oo yidhi hooyadabaa iga tahay yidhi ninka la yidhahdo saxaabiga magaciis layidhahdo aws ibni samit la yidhaahdo faji'tu nabiya sala allahu alayh wasalam ama faji'tu rasuula allahi sala allahu alayh wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam baan u yimi ashku ilayhi anigoo nabiga calayhi salaatu wasalaam u sheeganaya u dacwoonaya oo nabiga calayhi salaatu wasalaam uga warramaya xaaladda ninkayga uu sameeyey inuu ninkayga ugu yidhi hooyadabaa iga tahay oo dihaar la yimi wa rasuulu llahi sal allahu alayh wasalam yujaadilunii nabiga calayhi salaatu wasalam wuxuu bilaabay inuu ila doodaayo doodna waxa way inuu sabarsiinaayo oo yaquulu leeyahay ittaqi illaah ilahay ka cabso fa inahu ibna camik in adeerkaa weye ninkaani ilahay ka cabso ku noqo waa kaas leanna markaa iyada xukuna ma soo degin wax xukunoo caddaynaya markaa ma soo degin famaa barixa xadiisku wuxuu leeyahy famaa barixa xataa nazla alqur'aan waxbaba kama soo wareeginba ilaa qur'aankii soo degay qad samica allahu qawla alatii tujaadiluka fii zawjiha wa tashtaki ila allah allah subxaana wa tacala aayaddaas wuxuu leeyahay ilaahay subxaana wa tacaala wuu maqlay ilaahay subxaana wa tacaala fowqi sabci samaawaati buu ka maqlay haweenta kaala doodaysa ninkeeda haweenta ninkeeda kaala doodaysa marka allah subxaana wa tacaala aayaadkii ka daneeyey buu soo dejiyey caaisha waxay ohan lahayd waxay tihi caaisha radi allahu taala canha nebiga alayhi salaatu wasalaam markuu ninka gabadhan la- la hadlaayey yani hadalkuun baa maqlaya lakin waxay ku hadlaayeen ma fahmeen ma fahmeen bay tiri lakin ilahi subxaana wa tacaala fowqa sabci samawat buu ka maqlay markaasu alla subxana wa tala qad samica allahu alla subxaanahu wa tacaala wuu maqlay qawla alatii tujaadiluka fii zawjiha haweentii kaala doodaysay oo kaala hadlaysay ninkeeda marka waxaa soo degay axkaamtii aayaadkan akhriyeynay sidii mataqaana marka loo samaynayo qaala nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi yactaqi wuxuu xoraynayaa raqabatan qoor buu xoranaya qof ha xoreeyo qaalat haweeneed waxay tihi marka laa yajidu awooddiisa ma leh nabigu wuxuu yidhi ninkaa ku noqo waxaad tidhahdaa qof addoona oo la haysto ya iyadii baa meesha taagan markaas isla markii quraan soo degay marka nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi u tag ninka waxaa ku tidhahdaa ee qof xoray mu'mina soo xoray markaase waxay tihi ma hayo wuxuu ku xoreeya ma hayo laa yajidu wuxuu ku xoreeya ma haysto fa qaala nabigu marka wuxuu yidhi fa yasuumu shahrayni mutataabicayni laba bilood oo wada socdo soomayaa buu nabigu yidhi qaalat yaa rasuula allah innahu shaykhun kabiirun rasuulkii ilaahay waa nin weyn oo da' weyn wey bay tiri innahu shaykhun kabiirun waa nin da' weyn oo labada bilood oo wada socda ma soomi karo ninkeeda waxa weye raja ulik haysa maa bihi min siyaamin ma soomi karo marka qaal nebigu wuxuu yidhi fa yuطcimu sitiina miskiinan lixdan miskiin buu quudinayaa bay ku tiri buu ku yidhi nabiga alay salaam qaalat waxay tihi maa cindahu min shayin yatasadaqu bihi wax u sadaqaystaba ma haysto shil ma haysto qaala nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi fa innii sa uciinuhu aniga ayaa kaalmaynaya bicaraqi min tamrin waxaan ku kaalmaynayaa laan timreed baan ku kaalmaynaya weel yar oo timir ku jira baan ku kaalmaynaya qaalat markaas waxay tidhi yaa rasuula rasuulka ilaahayow fa innii sa uciinuhu aniguna sidoo kale anaa kaalmaynaya inta ka dhimano waxaan ku kaalmaynayaa bay tiri maxay timir geed timira laamihiis oo timir saaran tahay ayaan ku kaalmaynaya qaala nebigu wuxuu yidhi qad axsanta waad hage- hagaa- waa hagaajisay khayr allah ku siiyo idhabii fa acimii bihaa canhu sitiina miskiinan orodo waxaad ka quudisaa ninkaaga lixdan miskiin ka ka quudi warjici u laaba ila bni camika inadeerka u laabo marka ceraqa lagu sheegayna waa sitiina sa- situuna saacan weye waa lixdan saac weye lixdan koombo ama oo mataqaana ama lixdan sacab oo timira weye ayaa lagu quudiya xadiiskaasna abu daawud baa warinaya marka axkaamta ku soo aroortay dihaarka waxaa loo yaqaano yani si haddaan soo gaabino waqti yar awgeed e, intaas weeyaan waa marka waxaa laga doonaya qofka mu'minka ama mu'minadaahi haddii arrinkaasu dhacdo e, inuusan ku fududaanin laakiin waxaa la doonaya inuu u noqdo axkaamta alla subxaanahu wa tacala ee qur-aanka kusoo dejiyey nabiga alayh isalaatu wasalaam haweentii buu la taagan yahay wuxuu ku leeyahay ku noqo sa- ninkaaga buu la kala hadlaayey ilaa ilahi subxaanahu wa tacala axkaam soo dejiyey markuu soo dejiyena waxa weeye axkaamtii alla soo dejiyey ayaa lagu dhaqmay e, badanaabad waxaa soo aroorta ee haweenta may su-aasha waa waa ka jawaab insha allah haweentii hadda hadda haweenkaa bilaabay baa la yidhi inay yidhahdaan aabbahay bay iga tahay haweentaas marka hadday saas tiraahdo waxaan u malinayaa kolley sida ka muuqata meesha inayan mataqaana haweenta laga rabin kafaaradan laakiin waxaa laga rabaa inay kafaarada dhaarta ka kafaara gudato saasay culimmadu leeyihiin oo la timaado de waa dhaar bay ku leeyihiin dhaar weeye lianna ta- lianna tani waxa weeye culimmadu kafaarada loo celinaayo laakiin tan loo celin maayo tani ka- waxay ku tahay tii dhaarta loo celinaya lianna culimmadu waxay leeyihiin furiinkan e, tan waxay ahaan jirtay furiin bay ahaan jirtay waxaa laga dhigay marka yamiin e, dhaar baa laga dhigay ka- lagu kafaara gudanaya laakiin kafaara gaara leh marka haweenta waxa la rabaa hadday xanaaqdo saas samayso inay la timaado yani dhaarta caadigeed kafaaradeeda maxaa ta su-aasha walaal a ya kafaara gudashada dha waxa weye dhaarta waxa weeyaan marka u horeysa inaad mataqaana cishriina masaakiina quudiso oo oo markaa quudinaysidna waxaad ku quudinaysaa quudka markaa meesha laga cuno haddii aad quudkii cunayahayna waxa weye ama dhar baad siinaysaa Eh, haddii aad weydo waxa weeyaan eh, aayadda qur-aanka waxay tilmaamaysaa in la soomaayo saddex ber la soomaayo haddii aadan soominkan ka bacdi qoor baa xoranaysaa qof miskiina baa xoranaysaa oo la haysto oo addoona ha marka dhaarta caadiga lagu kafaara gudanaya Ah.
waa gud maysa dee bixisay iyadaa ka bixisay ha waa ka bixisay marka waa kan insha allah haye haye Ah. Ah. maya saas oo insha allah saas sheegna wey kafaarahaas laga baahan yahay
Jawaabta bishii waa kuul maalinta dhammaanteed.